bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal barqo wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka dhegeystayaal saaka qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha puntland oo sacad uga horyimid guddiga doorashooyinka qaranka iyo weliba hanaanka lagu meelmarinayo qorshaha ay wadaan oo baarlamaanka hadda horyaala waa xeerka doorashooyinka qaranka isla markaana waxa uu sheegay madaxweynaha puntland inaysan waxba ka qusayn ansixinta xeerkaas oo sheegay in guddigu aysan wax wadaxaajooda kala gelin waxaa sidoo kale barnaamijka falaqaynta dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan ciidamada nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya waxay soo bandhigeen dhalinyaro badan oo ay ku soo qabteen degmada baardheere iyo sidoo kale degmada balad xaawo ee gobolka gado kuwaas oo qaarkood ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab halka qaar kalena ay sheegeen inay ka ganacsanayeen maandoorayaal barnaamijka ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idanka alle waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka inta aanu ku guda jirno aan idiin soo gudbin doonaa wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo shir uga qaybgelaya dalkaasi masar ayaa sidoo kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan wasiirka warfaafinta soomaaliya maareyan waxaa hortegayaa golaha shacabka haddaba golaha shacabka ayaa kol hore ama koob iyo tobankii bishan waxay codsadeen in wasiirku hor yimaado si ay su-aalo badan uga weydiiyaan dabcan sida ay sheegeen eedo ku aadan in warbaahinta qaranka aysan u sinnayn xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa muxaafidka waxaa sidoo kale dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan xal laga gaaray colaad ka jirtay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan qaybaha dambe ee barnaamijkana xubinta kalamaan ayaan dhegeystayaal idiin soo gudbin doona gabagabadana waxa aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii karaamo anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doona dhegeystayaal u diyar garow wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka waaga dhegeystayaal mar kale barqa wanaagsan dhegeystayaasha aanu jecel nahay waa shan iyo tobanka bisha labayo tobanaad laba kun toban iyo sagaal aanu ku bilaabana madaxweynaha maamulka puntland ayaa isagu waxa uu si cad uga hor yimid guddiga doorashooyinka qaranka iyo weliba xeerka la doonayo in la ansixiyo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa si kulal uga hadlay doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan soomaaliya sharciga doorashooyinka ay baarlamaanka doonayaan in mowqifka puntland waa sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka ka doodayaan iyo mowqifka puntland ee sharcigaasi madaxweyne denaya waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda aan loo soo bandhigin qorshe cad iyo jadwal shaqo oo ay soomaaliya uu qabsoomi karto doorasho hal qof iyo hal coda isagoo intaa ku daray inaysan puntland ka qayb ahayn howlaha noocan ee doorasho ee ay wadaan guddiga doorashooyinka heer federaal sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha puntland ayaa waxa uu sheegay in aysan guddigaasi wax wada xaajooda kala gelin qaabka loo marayo doorasho qof iyo coda
runtii iyada oo doorashadii federaal hal sar ka dhiman tahay ilaa iyo hadda wax cad oo la yidhi sidaasaa doorasho u dhacaysaa lama hayo puntland waxaad ogtihiin laba kun iyo labaiyo tobankii koob iyo tobankii shirarkii garow one iyo two iyo waxyaabihii socday waxaa aada loogu celcelin jiray in nidaamka four point five laga guuro dastuurkii markii si gumaalgaara loo ansixiyey laba kun iyo lix iyo tobankii waa la gaari waayey mar labaad garow waxaa lagu saxiixay heshiis muujinaya inaanan dib dambe loogu soo noqonayn nidaamkaas haddoo hal sano ka dhuban tahay ayaa baarlamaankii ka doodaya see wax noqonaya oo guddiyo baaritaan ka sameeya sida doorasho u eg tahay runtii annaga ilaa hadda puntland waxaan rabaa inaan ii sheego waxa xamar ka socda ama guddiyada leeyihiin waa soo bandhignay wax qayba waan ka nahay male mar guddi baarlamaanku uu qabtay oo halka yimid waa jiraan dee dad soomaaliyeed way waa yimaadaan waan is aragnay laakiin mowqif dowladda puntland ay ka leedahay male maxaa yeelay wax rasmi ah oo la soo gudbiya ama barbaaraysa kama muuqdo sanadka ugu dambaysa doorashaa la qabanaya four point five-kiina laga tegi maayo qof iyo codda waa la qabanaya siday isu geli karaan anigu weli aada uma fahmin marka xaggee la aadayaa wey waddo kaleo saddexaad aniga ima muuqdo haddii la leeyahay qof iyo cod oo la yaqaano siday hadda sheegeen oo seejooyinkii iyo degmooyinkii iyo meelihii la dhigaayo ee cad wax cad la keeni waayo waxa ku xigta waxa weeye in la yidhaahdo maxaa ku xigoo la aadaya laakiin waxyaabaha hadda aan maqlayo oo isku dhex jirjira oo aad mooday saarar dad tashan tolanaya dabcan dee puntland uma qalanto suuragalna kama aha waxa noocaas kale inay qayb ka noqoto laakiin waxaan inii sheegayaa laakiin waxaan inii sheegayaa codka puntland waa inuu mar walba noqdaa mid ka qayb qaadanaya dhismo soomaaliyeed
degeystayaal barnaamijka ayaad weli la socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waxaad naga dhegaysanaysaan meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal saaxiibayaal caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bartaana ku leenahay internetka e w w dot radio cadaada dot com xal ayaa lagu soo warramayaan laga gaaray colaad ka jirta deegaano ka tirsan gobolka hiiraan mas-uuliyiin ka tirsan waa mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa maalmihii lasoo dhaafay deegaan lagu magacaabo mareer oo hoostaga degmada jawiil waxa ay ka wadeen dadaalo dib heshiisiin loogu xalinayo laba maleeshiya beeleed halkaasi ku dagaalamay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale wasiir wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale oo gaaray deegaanka lagu dagaalamay ayaa ku guulaystay inay kulamo gaargaara la qaataan waxgaradka beelaha walaalaha ee dirirtu dhex martay agaasimaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo hiddaha iyo dalxiiska hirshabeelle maxamed kulmiye ayaa sheegay in wadahadal dheer kadib xal wanaagsan laga gaaray colaaddii ka jirtay deegaanka mareero sidoo kale agaasime maxamed kulmiye ayaa waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka qiimahooda iyo bulshada ay ka qayb qaateen xal raadinta iyo dib heshiisiinta loo sameeyey beelaha dagaalamay si kastaba dagaal beeleed dhowaan ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaanna deegaano hoostaga degmada jawiil ayaa waxaa ka dhashay khasaare isgu jira dhimasho iyo dhaawac
waxaa ka dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta ayaad weli la socotaan markaana muqdisho wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa maanta la filaya inuu hortago xubnaha golaha shacabka soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxay kulan caadi ahayn waa kulan caadiya ku yeelan doonaan xarunta golaha shacabka magaalada muqdisho ajendaha kulanka ayaa maanta waxa uu yahay inuu hortago wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo xildhibaanada golaha qaarkood ay dhowaan dalbadeen inuu hor yimaado koob iyo tobanka bishan ayaa xildhibaano gaaraya koob iyo toban xubnood waxa ay guddoonka golaha shacabka u gudbiyeen qoraal ay uga codsanayeen in wasiirka hor yimaado si wax looga weydiiyo arrimo la xidhiidha sharciga warbaahinta qaranka waxaana guddoonka u soo saaray warqad wasiirka uga dalbanayo inuu golaha hor yimaado shan iyo tobanka bishan oo ku beegan maanta xildhibaanada gudbiyey mooshinka ayaa yeeritaanka wasiirka waxay sheegeen inay warbaahinta ama ku soobeeyeen in warbaahinta qaranka aan si siman looga baahin khudbadaha xildhibaanada xilliyada ay socdaan doodaha baarlamaanka balse keliya laga daayo xildhibaanada taageersan xukuumadda xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhowaan bilaabay la xisaabtanka wasiirada soomaaliya waxaana dhowaan hortegay wasiirka amniga gaadiidka iyo duulista kuwa oo su-aalo adag laga weydiiyey degeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan kusii shaqaynaa markaana gobolka gado ciidamada niisa ayaa dad kusoo qabtay howlgal ay ka sameeyeen gobolka gado ciidamada nabadsugidda sirdoonka qaranka soomaaliya ee ka howlgala gobolka gado ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen degmada balad xaawo iyo tuulooyin hoostaga iyagoo halkaa kusoo qabtay dad fara badan taliyaha niisa ee gobolka gado howlgal uu hogaaminayay ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabtay dadlid kuwa amniga kuwaasoo isugu jira xubno ka tirsan al-shabaab iyo kuwo ka ganacsanaya maandooriyaha loo yaqaano xashiishka taliyaha niise gobolka gado cali dayr oo warbaahinta kula hadlayay balad xaawo ayaa waxa uu sheegay in howlgalka gaara oo laga fuliyey tuulada hareeri tuure lagu soo qabtay nin lagu magacaabo xareed maxamuud kaas oo si dhumaalaysiya ku joogay tuuladaasi sidoo kale waxaa degmada balad xaawo lagu soo bandhigay rag lagu eedeeyey inay ka ganacsanayeen maandooriyaha xashiishka kuwaasoo howlgal lagu qabtay waxaana taliyaha nabasugidda gobolka gado uu sheegay in howlgalka ay sii wadi doonaan degmada balad xaawo ee gobolka gado ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka mararka qaar ay ka dhacaan falal amni darro waxaana horey loogu dilay dad ay nabadoonno ku jireen waa hagaag dhegeystayaal markaana dalka masar wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa ka qaybgelaya shirka furmaya dalkaasi masar ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi guuleed khadar ayaa magaalada sharmalshiikh ee dalka masar uga qaybgelaya furitaanka madasha dhallinyarada adduunka oo socon doona diseembar afar iyo tobankeeda ilaa iyo toddobiiyo tobanka bishaan madaxweynaha masar cabdulfataax al siisi ayaa furay madasha sanadlaha ee dhallinyarada adduunka oo ah madashiiwaa madashii saddexaad tan iyo markii la bilaabay laba kun toban iyo toddobadii madasha ayaa ah madal ay dhallinyaradu ku kulmayaan dadka siyaasadda ama kula kulmaan dadka siyaasadda sameeya ee adduunka dadka go'aamada leh iyo shakhsiyaadka kale ee saamaynta leh aragtidoodana ay ku wadaagaan madasha oo ajendaheeda sanadkan ay qayb ka yihiin sugnaanta cunnada iyo kacdoonka warshadaha ayaa waxaa sanad kasta ka qaybgala qaar ka mid a hogaamiyaasha caalamka hogaamiyaasha dhallinyarada dhallinyaraha halabuurka leh dadka caanka iyo ururada dhallinyarada adduunka ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo shirka ku matalaya dowladda soomaaliya ayaa ka hor inta madasha aan la furin waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka masar ahna guddoomiyaha midowda afrika cabdulfataax al sisi waa hagaag dhegeystayaal qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaan isla soo gaaran dhegeystayaasha aan jecaan lahay markaana xiliyadan oo kale waxaan idiin soo gudgudbinaa xubinta kalamaan saaxiibada kalamaan ayaan idigu dugi doonaa
waa kaga dhegeystayaal saaxiibayaal waxaan saaka idinka raaligelayna inaanan idiin soo gudbin karin xubintii kalamaan cillad farsamo oo jirto awgeed dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka falanqeynta wararka inta ayaan kusoo afmeelaya barnaamijka karaama ayaa soo saaray anigo shan maarkaan waa idina socodsiin intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono ammaana allah
gabdhayo hogalab wana hagsan hoy gabte